جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo xog dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo mid ka mida macaahidda afrika ayaa soo saaray daraasad mugdi gelinaysa masiirka kooxda riddada soomaaliya ruux soomaali ah ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay dalka zambiya waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay isku horimaad maleeshiyaadka kooxda riddada iyo jubbaland ku dhex maray degmada beled xaawo ee gobolka gedo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka maraakista deegaanka iidaale ee wilaayadaas munaasabad lagu sagoontinayay dufcad cusub oo ka qalin bedelatay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax arbaca taariikhda hijrigana ay ku aadan tahay shanta bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiintu waxay shalay agagaarka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo qarax kula beegsadeen maleeshiyaad lug ah oo murtadiin ah dhimashada inta la xaqiijiyey waa hal murtad oo miinabaara ahaa kaasoo magaciisa lagu soo koobay sugow sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay laba kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya agagaarka deegaanka birta dheer waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas dhabagalka mid ka mida macaahidda afrika ayaa soo saaray daraasad mugdi gelinaysa masiirka kooxda riddada soomaaliya cusmaan axmed dhuubow ayaa inoo haya warbixintan futuuxaadka ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka samaynayaan wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa canaawiinta hore ugu jira wararka iyo warbixinnada ay daabacayaan warbaahinta caalamka macaahidda daraasaadka ee lagu rogrogo siyaasadda iyo isbeddelada dunida ayaa falanqeyn iyo isdultaag ku samaynaya isbeddelada ay suuragalka tahay in ay ka dhacaan soomaaliya iyagoo saadaalinaya in mujaahidiinta al-shabaab ay dalka la wareegi doonaan waxayna aada ugu deyrinayaan mustaqbalka kooxda riddada ee ciidamada shisheeye ay ku ilaalinayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho macadka arrimaha amniga afrika daraaseeye ee loo yaqaano security stadis africa oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano i s s africa fadhigiisuna yahay magaalada britoria ee caasimadda dalka koonfur afrika ayaa soo saaray daraasaad uu ku sameeyey dib u dhaca ay la kulmayaan maleeshiyaadka kooxda riddada iyo awoodda sii bulaalaysa ee mujaahidiinta al-shabaab daraasadda ayaa lagu faahfaahiyey isbedelada waaweyn ee ka hana qaaday gobollada dhaca bartamaha soomaaliya iyo shabeellooyinka halkaasoo ay mujaahidiintu la wareegeen dhul baaxad leh laayeenna boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ee ay gaalada u soo carbeeyeen la dagaalanka shareecada islaamka i s s africa waxaa kale uu ka dhawaajiyey in caasimadda soomaaliya ee muqdisho ay haatan qarka u saaran tahay in ay gacanta u gasho mujaahidiinta al-shabaab xilli hoosu dhacu ku yimid taageeradii dibadda ee ka imaan jirtay a u iyo u n oo ah gaaladii tabantaabin jirtay murtadiinta macadku wuxuu xusay in qaramada midoobay iyo midooda yurub ay ka dhawaajiyeen in ay ka walaacsan yihiin nugeylka sii kordhaya ee kooxda ridowday ee gaalada ku daaban iyo muranka siyaasadeed ee hareeyey maamulada iskhilaafsan ee ka jira dalka soomaaliya warbixintu waxay tilmaantay in guuldarro iyo fashil ay ku soo idlaadeen duulaankii muddada dheer socday ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen dalalka midooda afrika qaramada midoobay maraykanka midooda yurub urur goboleedka igad iyo waddamada deriska ah sida kenya iyo etoobiya institute for security wuxuu tilmaamay in tabaryaraanta xadhaafka ah ee ku habsatay kooxda ridada soomaaliya laga yaabo in ay soo dedejiso in mujaahidiintu ay isku fidiyaan dhul ballaaran oo hor leh lana wareegaan magaalooyin kale oo waaweyn horumarka ay mujaahidiintu ku tallaabsanayaan ayuu i s s africa sheegay in ay ka dhalan karto in ay si buuxda ay gabiahaanba ula wareegaan dalka soomaaliya islamarkaana ay noqdaan maamulka ugu awoodda badan mandiqadda oo dhan maadaama ayuu yidhi aysan jirin awood siyaasadeed iyo mid maamul xoogan oo ka hortagi karta saameynta dagaalyahanada al-shabaab daraasadan uu soo saaray macadkan afrikaanka ayaa daba socota warbixinno iyo daraasado isdabajoog ah oo muddooyinkan dambe ay soo saarayeen hay-ado iyo warbaahinno waaweyn oo reer galbeed ah kuwaas oo dhammaantood isugu biyo shubanaya in ifafaalaha ka soo muuqda soomaaliya uu u muuqdo midkii afghanistaan oo kale markii ay la wareegeen mujaahidiinta daalibaan guud ahaanba waddanka afghanistan ayna meesha ka saareen maamulkii waddankaasi ka jiray mahadsanid cusmaan ruux soomaali ah ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay dalka zambiya sida warbixintan uu ku hayo cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya dalka zambiya ayaa sheegaya in daraawal soomaali ah oo ka howlgalayay dalkaasi uu ku nafwaayey shil baabuur oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaasi shilkan baabuur ayaa yimid kadib markii gaari uu lahaa ninka soomaaliyeed uu kusoo duldhacay gaari kale taasi oo keentay inuu goobta ku nafwaayo qofka kasoo jeeda soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cali bashiir mid ka mid ah dadka ku sugan waddanka zambiya si gaar ahna uga mid ahaa ehelada ninka dhintay ayaa baraha bulshada ku faafiyey muuqaal kooban oo uu kusoo bandhigayo sida uu shilka u dhacay waxa uu ninkan caddeeyey in ninka soomaaliyeed uu shilka la kulmay xilli uu hoos jiifay gaarigiisa wuxuu sheegay in gaari kale oo waddada marayay uu kasoo dhacay dalcad dheer oo lagu magacaabo daanjey ugu dambeenna ku yimid halka uu yilay baabuurka uu watay daraawalka soomaalida ah inaa lilaahi waina ilahi raajicuun inaa lilahi waina ilahi raajicuun gaarigaas gaariga ku jiifo waxaa ku dhex jira meydkii cali bashiir odayga adeerkii cali bashiir ahaa ninaan asxaab nahay oo adeerka iyo oday ah oo waxa weeye xalay isagoo iska badqaba gaarigiisa halkaa intuu ku baakintay iska seexday baa gaari dalcad dhan jahil zambiya ku taalo oo dhan jahil biika meel la yihahdo u dhow dalcad dheer oo dhan jahil la yidhaahdo gaari ka soo fakaday baa gaarigii galay wakaas waxaa weeye gaarigiisii dhinacna u riday tareelihiisii xootay isagiina wuu ku jiifaa biinkii wakaa godsay kan waxaa weye soo fakaday kan hadda halkan yaalla laa xawla walaa quwata illa billaah cali bashiir nin odaya oo akhyaar u ahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto gaarigaas watay isagaana iska lahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto kulli nafsi daa'iqatulmowt qof kasta waxaa weeye wuxuu isagu qorshaysan maana qorsho kale uusan ka warhayn baa imaanaya laa xawla walaa quwata illa billahi caliy alcadiim roraayaal usoo duceeya odaga cali bashiir ahaa saaxiibkay marna adeerkay ahaa ilaahay uu naxariistay usoo duceeya ninkan dhintay ayaa ka mid ahaa dadka soomaaliyeed ee ka shaqaysta waddanka zambiya waxayna tani qayb ka tahay dhibaatooyinka ay la kulmaan gaadiidleyda soomaaliyeed ee ka howlgala waddamada dibadda mahadsanid cabdiqani waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay iska horimaad maleeshiyaadka kooxda ridada iyo kuwa jubbaland ku dhex maray degmada beled xaawe ee gobolka gedo waa kan nuur cali warsame abuushayib oo warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo oo dhacda gobolka gedo ayaa itibaaxaya in uu sii kordhiyo khasaaro badan oo dhimashii dhaawac keenay oo ka dhashay dagaallo shalay mar kale ka qarxay magaaladaasi dagaaladan ayaa intooda badan ka dhacay hareeraha magaalada iyo agaarka xerada loo yaqaano u k oo uu ku sugan yahay maleeshiyaadka uu hogaamiyo cabdirashiid janan kaasoo meesha ku matela kooxda ridada soomaaliya inta la xaqiijiyey in ka badan toban ruux ay ku jiraan dad shacab ah ayaa shalay keliya ku dhintay dagaaladii dhacay waxaana jira dhaawacyo intaasi ka badan dadka shacabka ah ee dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa khasaarahan uu soo gaaray kadib markii guryihii ay degnaayeen ay ku soo hoobteen madaafiicda labada dhinac ay isku adeegsanayaan gaar ahaan hoobyaha cisbitaalka magaalada beled xaawo ayaa la geeyey dhaawacyo fara badan kuwaasi oo isugu jira dad shacab ah iyo maleeshiyaadka ridada ee jubbaland dhinacyada dagaalamaya ayaa ilaaya iminka wax guula kala gaarin iyagoona ay ku kala sugan yihiin goobihii ay horey u kala joogeen dagaalkii shalay ayaa imaanaya xilli dhinaca maleeshiyaadka cabdirisi jaran ay sheegeen in ku dhowaad labaatan askari oo kasoo goostay dhinaca jubbaland ay kusoo biireen dhankooda xaaladda magaalada beled xaawo ayaa weli kacsan iyadoo dadka shacabka ah intooda badan ay ka barakaceen magaalada waxaana weli maqan isgaarsiintii magaalada taasoo sii adkaynaysa xaaladda dagaal ee magaaladaasi ka taagan muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa lagu arkayey haween aad u tiro badan iyo caruur oo ku jira masaajida lagu cibaadaysto ee magaalada beledxawo kuwaasoo gabaad ka dhigtay goobaha lagu cibaadaysto maadaama duqayntu ay tahay mid zaa'id ah shacabka ku haray magaalada beledxawo ayaa saamaynta ugu xoogan waxaa ku yeeshay madaafiicda lagu garaacayo iyo isgaarsiinta oo dansan taasoo sababtay inay waxba kala iibsan waayaan maadaama lacagaha intooda badan ay isticmaalaan ay tahay midda moobeelka lagala baxo mahadsanid abushayba maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bacay ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey haweenka maraakista deegaanka iidaale ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya waxay ahayd dowro sharci oo qayb ka ah xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa u tukada sidaad igu aragteen anigoo u tukanaya ay ka socotay deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo sagaal maalin oo xiriir ah waxay xambaarsanayd magaca xafsa bintu cumar iyadoona shicaarkeedu uu ahaa assalaatu nuurun waxaa si gaara loogu qabtay dumarka muslimaadka ee wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay muddadii ay dowrada socotay ayay gabdhuhu ku qaateen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xidhiidha salaadda ugu dambeenna waxaa soo gabagaboobay dowrada xafladdii gunaanadku waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo culimo salaadiin odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo kelimad qiima ka jeediyey madasha xafladda ayaa dardaaran guud u jeediyey gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ilaahay towfiiq siin waafiji walbarashay geedka migelkii bilaan haddii leero boqolkii boqol iyo leerkoorin bilaanta walbardaayd ilaahay inka mahadii dadaalkina dadaalka dare geed halan dadaal wal halbarashada ma helay qof kasta intii wali barato iimanshaani ziyaade alla cawdowshiiniya ziyaade nagade tarbiyata awlaadiyayna makeesa xigees lankadii walankaasna si ilaahay ka cawdaa makasaw si musuun kale kalherida makasaw xagili kaliy oo ilaahay kaliy makasaw xagga bani aadan kaliy makasaw xagidaad iskaliyaana makasaw laakiin haddii wala barato ilaahay diinshaentu wali ilaahay kalata kasaasa wali ilaahay kiliyana kasaa ilaahay xaga kalena wasuuna xaaliindeeyi marka maylin baahanya inaysan diinka ilaahay barataan humaantan laisku ilaaliyo ilahay dad ilaaliyo koro laisku ilaaliyo balbarashada idanka dadaala intaasi kadib waxaa goobta laga jeediyey kelimad soo bandhigaysa dowrada muddada ay socotay iyo duruustii ay beegsanaysay tan iidaale gabdhihii haafado iyo maraakiisii yaa may waa anta fadhiyaan geeka dowrada ilin gabagabaay dowrada may baa magaasha leeraahayn xafsa binta umar shicaarshana may ahayn assalaatu nuurun hadaf jeena may ahayn tasiiru salaad yahay muddadeeda socotay dowrada may ahayd tisata ayaam sotoosa daaragteedan socotay mugararka dowrada kabay may ahay manzilatu salaad manduumatu shuruudu salaad qasiidatu khayru nisaa'i risaalatu salaad yahayti dowrada ardayda ha ku qiibgalimay waa todoba markas oo idaalkayaal iyo macadkii khadiija bint khuwaylid hadilka darasiyeedkasay dulaabtii gabdhihii oo walkabaradahay daalibaadkii walkabaradahayn yamay waa dowradii hakaarodan daalibaadkii isugahay mayna deereena tiradiyo guud lama boqol iyo afartan iyo shan gabrood yaa ku faa'iidaysati insha allahu biidin illaahi may baasan lahaa khayrkii wanaagga gadadaana xamladaasina may baan ka targalnay gudaad dadka muslimiinta ee salaadiyon dilku kusaha kitaabada la kaga hadlayna intaas waa dhigahaytan sidoo kale qaar ka mid ah dumarka wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ee loo soo xiray dowladda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku barteen dowladda maa huwa tacriifu salaati luwatan waisdilaaxan التعريف لغة الدعاء واصطلاحا عبادة ذات أقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ما حكم الصلاة المفروضة؟
حكمها واجب قال تعالى ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة أي يقيم الصلاة خمسة بوضوعها وركوعها وسجودها وخشوعها في مواقيتها وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وأخرجه مسلم على من تجب الصلاة تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل كم شروط الصلاة وما هي
شروط الصلاة ثمانية وهي الإسلام العقل التنميز رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العور دخول الوقت استقبال القبلة marka gaban yar oo cilmuhu ku hadlow intu ku sheegan haddii ilaahay arko alcilmu mablagu lqowmi dirwat sharafi wasaaxibu lcilmi maxfuudu man iktalafi yaa saaxiba alcilmi mahlan laa tadnisu bilmawbiqaatin fama lilcilmi man khalafi العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف قوي رامي سيدر اي معلمين تأه عالمت أشرفا أو أجل من الذي يبني وينشي نفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلمي علمت بالقلم قرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته نورا مبين السبيل وضبعته باليد المعلم تارة سدى حديثا وتارة مثقولا أرسلته بالتوراة موسى مرشدا وابن بتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع بيان محمدا فسقى حديثا وناول التنزيل maktabka dacwada maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo ayaa sidoo kale tartan cajiiba u qabtay dumarka wax ka barta maraakiista ku yaala saddexda xaafadood ee deegaanka idaale bismillaah unoo ee gabdhaha muslimaadka ku nool deegaanka idaal gabdhihii may beenaa dowridii hansooti yaana si tartanga galni sidhaafadoolan tartamay sadiidi may dharaayuse may kaalangaley xaafadda salaaxudiin ya kaalankood gaatay xaafadda lamaad maybwa axmed guray yayeena kaalanto lamaad gaatay xaafadda saddexaad oo eh nuurul islaam yayeena kaalanto saddexaad gaatay mayba ka guulaysanay oonana siyay oonka wiinyi musxafka qur'aanka kariimka ya gaadani iyo hadiyaad kale oo kala duwan oo inta lanka xusu korne lanka sheego korne ya gaadani maybanka maxadeliyaane ilaahay maxadeliyaane bacdallaahi maybanka maxadeliyaane maktabka daawada ee muxaafadada baydhabo ayaan maxadeliyaana xamladan ay ka dhasheen dowraadka sharciga waxay weli si toosay kaga soconayaan deegaana hoostaga magaalada baydhabo ee walaada baay halkaasoo si weyn uga faa'iidaysanayaan muslimiinta ku nool deegaanadaasi mahadsanid bashiir munaasabad lagu sagoontinayo dufcad cusub oo ka qalin bedelatay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat degmada bu'aal ee walaayada islaamiga jubbada dhexe waxaa ka dhacday xaflad si heersanaan loosoo agaarsamay oo soo qabanqaabay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadaas taasoo lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay macadka qurduba munaasabadan ayaa waxaa lagu sagootinayay dafxada afraad ee ka qalanjabisay macadka kuwaasoo shahaadooyin lagu godoonsiiyey xafladda waxaana munaasabada kasoo qaybgalay culimo nabadoono waalidiin iyo bartay sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad ka jeediyay sheekh xasan takar oo boogaaday dadaalka ardayda iyo culumta ay soo bandhigeen waxaanu meeshaan ku dhegaysanay ama ku daawanay ardadii oo xifdiyey culumta kala duwan khaasatan علوم الإسلامية هذي تهي هي علوم الإدارة نبضيبة وأنا جيسنا خاصة اللغة كلا دون ومتنوعة لغة الصومال كذلك اللغة العربية كذلك اللغة الإنجليزية تطور لجاري ويا وحويان وعكتوسي ساهر مر آدي آدو سرية أرنتها أيضا أمرك ورمان أنا عدا أنا جيسنا وحفظي حفظي هو مهم أساس الصياوة علمي وجو وعير صاحب الرحبية فاحفظ فكل حافظ إمام بيري يعني حفظي هذا هو حفظين meel gaari maysid intaasi kadib waxaa munaasabada lagu sagootinayay dafxad afraad ee ka qalanjabisay macadka qordoba faraciisa degmada bu'aale ka hadlay mid ka mid a waxgaradka degmada waxaan leeyahay haddii ilaahay yidhaahdo macallimiintii intan juhdi bixinaysay iyo intanoo arday oo dabeecad iyo kala meel ka imaatay haysayne waxaan leenahay jazaakumullahu khayra aljazaa waxaan leeyahay ardayda wixii lidin geliyey ee juhdi ahaa ama waalid ha idin geliyo ama dowladdeenna islaamka ha idin gelisee in la dayaco waa waa wax aad u khasaaro weyn waaye waxaan leenahay waxaa tihiin ubaxii u soo kacahayay maanta waddanka waxaa la rabaa dadkii bedeli lahaa himi caliyaa laydinka rabaa gabdhaha muslimaadkana waxaan leenahay dee gabdhihii iyagana jihaadi jiray waagi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa idinkana idinka rabnaa biidni illaahi tacaala qaar ka mid a ardayda qalinjabisay ah dafcada afraad ayaa bandhig ku sameeyey xafladda xafluna alkariim nuxayiikum taxiyatan min alqalb يضيب شذاها مسكا وريحانا ويحمل في طياتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن نجري الحصاد ونقذف الثمار أيها الحفل الكريم أحرف مجلات بالفوائد وحمل بزينة الفوائد ومعان متوجهة بالفرائض عبارات سطرت بماء الورد يا سائلي عن قرطبة وتعليمها واسمع ولما ينبع من طلابها خطب حري أن تنظم بجوهر كلام يدخل البهجاء في السامعين طلاب قد عرفوا حق ربهم وحققوا الصواب في الدارين جيل يفهم ويعرف ما عليهم ويعلم ما لهم من الحقوق وجوه مثل أغصان خضر وأزهار اهتزت shaqaale darwiish oo ah waaliga huulayada islaamiga jubbada dhexe ayaa kelmad ka jeediyay xafladda waxuuna la dardaarmay ardayda qalinjabisay maamulka maxadka qurduba ee buhaale iyo macallimiinta wax ka dhigta waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran mirihii aada soo saarteen yaa maanta guranaynaa ilaahi subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadkaana kugu dara ardadii waxaad soo barateen cilmi sharci ah iyo culuum idaari ayaad soo barateen culuumta aad soo barateen ee waxay u baahan tahay inaad culuumta insha allahu tacaala ilaahayna aad uga mahadcelisaan oo cilmigaana aad kordhisataan waxaan idiin dardaarmayaa cilmiga aad barateen inaad ku dhaqantaan insha allahu tacaala in dadkana la sii baro ummadda inteedii kale la sii gaarsiiyo maanta insha allahu tacaala waxaad ka soo gudubteen dugsigii hoose dhexe iyo sare ayaad ka soo gudubteen insha allahu tacaala waxaad u gudbaysaan hadda wixii ka dambeeyo daraasaatulculya ayaad u gudbaysaan jaamacadihii xaggeeda waxaan kaloo rabaa ardada machadkan ka soo qalinjibisay gabdho iyo wiilalba sida cilmiga ay u barteen akhlaaqda iyo tarbiyada wanaagsan inay uga muuqataan waxaan guda gelaynaa marka insha allahu bixintii jawaa-istii hadduu ilahay idmo shahaadooyinka ugu dambeyntii waxaa munaasabadda abaalmarino iyo shahaadooyin lagu gadoonsiiyey dafxadda afraad ee ka qalinjabisay macadka qordoba fadhiciisa degmada bu'aale ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayadaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya هذا قرآن كريم بسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم
iyadoo la garowsanayo culayska iyo mas-uuliyadda weyn ee saaran ummadda muslimka ah gaar ahaan dhanka ilaalinta baridda iyo ku dhaqanka qur-aanka kariimka ah ayuu maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud waxa uu si rasmi ah u daafuray xamlad cusub oo muhiim ah oo loogu magacdaray xamlatul cinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlih taasoo shicaar looga dhigay alitiqaan waljuwdaha xamladan waxaay xoogga saaraysaa dhowr qodob oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin gudashada mas-uuliyadda iyo ammaanada saaran guud ahaan bulshada ee ku aadan baridda qur'aanka korgalka guud ee madaarista qur'aanka si loo ogaado xaaladooda dhabta ah kalsoocidda madaarista tayadooda wanaagsan tahay iyo kuwa u baahan dib u dhis iyo baraarujin dhiirigelinta macallimiinta iyo waalidiinta dadaalaya iyo baraarujinta kuwa ka gaabiyey mas-uuliyaddii looga baahnaa xamladan ayaa markii ugu horreysay laga bilaabay degmada galhareeriya halkaas oo maktabka dacwada si qoto dheer uga kuurgaray madaarista qur'aanka ee degmadaasa ilaa shan iyo toban madraso qur'aan ah ayaa la booqday iyadoo si toos ah loola falgalay macallimiinta maamulka ardayda iyo waalidiinta isla markaana ugu dambeyn imtixaan la qaaday ardayda madaaristaasi kaas oo lagu xaqiijinayay tayada waxbarashadooda waxaa dhammaan baaritaanadaasi lagu soo gunaanaday munaasabad ballaaran taas oo lagu qabtay degmada galhareeri waxaana ka soo qaybgalay oo goobjoog ahaa guddiga xamladan ee maktabka dacwada macallimiinta madaarista qur'aanka waalidiinta carruurta iyo marti sharaf kale ugu horreyn guddiga xamladan ayaa jeediyey warbixin ku saabsan ujeeddada xamladan iyo sida looga fuliyey degmada galhareeri iyo tirada ardayda ee imtixaanka laga qaaday waxay xuseyneen iyo arkeen horumar iyo dadaal muuqda sidoo kalena ayla kulmeen caqabado u baahan xal iyo wacyigelin dheeraad ahaa masaa-ishaas marka annagoo ka anba qaadayno mas-uuliyaddaas ay xamladaas qaadnay oo la dhahayo xamlatu alcinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlih xamla ku saabsan alcinaaya waa daryeelid iyo danayn in la daryeelo oo maxaan ku laga warhaayo qur'aanka kariimka qaabkii loo weyneyn lahaa ee ehelkiisa hadda laga warramayo ilaahay ehelkiisa lagu sheegay dadkaasna waxaa weye mucalimiinta waaye mucalimiinta dadka soomaaliyeed agtooda waa la ogyahay dad sharaf leh dadkaas in laga warhaayo ayaa la rabaa marka si guud ahaan degmadu mashruucaas ama barnaamijkaas wuxuu ka dhex socday muddo afar maalmood oo maanta afaray u tahay dugsiyada hadda aan soo marnay degmadan ku yaalo waa shan iyo toban madaraso mucalimiinteedana shan iyo toban macalin waaye guud ahaan ardada oo aan soo aragnay oo aan la soo kulannay hadday tahay dhanka qiraa'ada iyo kitaabada in la imtixaamo la fiiriyo qiraa'ada iyo qur'aanka qaabkay u akrinayaan toddoba boqol konton iyo afar arday ayaan hadda imtixaan ka soo qaadnay ku nool magaalada tangal hereeri si guud ahaan toddoba boqol konton iyo afar arday ay ahaayeen madaaristani shan iyo toban madarasay ahaayeen marka imtixaan iyo dabagal iyo shay haddii la qaadana waxyaabo badana la arkayaa waxyaabana waan soo aragnay ciddii lahayd oo gaar ahaan mucalimiinta si gaar ah iyo si guud ahaanba waan iska waraysanay intaas kadib macallimiinta madaarista ayaa hadalka qaatay iyagoo si weyn u soo dhoweeyey xamladan waxay muujiyeen farxad waxayna u arkeen barnaamij lagu xoojinayo muhiimadooda sharafta leh marka adduunyo kale haddii qur'aan nala siiyey inaan usii hanqal taagnahay nabigeennina waa loo diidey annagana wixii nabiga loo diiday calayhi salaatu wasalaam waa naloo diiday marka waxa waaye qur'aankaas weyn maadaama nala siiyey haddana meeshaan waxa la isugu yimid waxa waaye qur'aankaas sidii loogu weynay lahaa ahalkiisa loo weynay lahaa makaanka lagu dhiga loo weynay lahaa wax walba loola nadaabi lahaa kor loogu qaadi lahaa loo sharfi lahaa qur'aanka xataa haddii la weynay diido su-aashiisii hadhow qiyaamaha taal xamladan ay ama walaayada ama maktabka dacwadu ay keeneen aadaan ugu qanacsannahay waa soo dhoweynaynaa aad iyo aadaan ugu qanacsannahay waa soo dhoweynaynaa waxaan ka mid ahay macallimiinta degmada galhareeri waana ku faraxsannahay xamlada magaceedu yahay xamlatul cinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlihi waa xamlo ku soo aaday waqhti loo baahnaa waxaan leenahay walaalaha maktabka xamlada qaabishanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr badan ha siiyo miisaankooda xasanaadkana allah u saaro waxay gudanayeen waajibaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku addoonsaday intii tabartooda waa ay guteen wayna baraarujiyeen waxaan u baahnayn bay noo sheegeen ahdaafta barnaamijka iyo waxaa weeyaan u daaranayna way farabadnaayeen waxaa ka mid ahaa in waxaa weeyaan la guto mas-uuliyada qof walbaba waxaa weeyaan qoortiisa saaran ayaa ka mid aheyd waxaa ka mid aheyd in khaflada layska baraarujiyo ammaanadana si waxaa weeyaan waafaqsan sida shareecada islaamka ay qabto waxaa weeyaan loo guto in waxaa weeyaan laisdhiirogeliyo ahdaaftu way badnaayeen intaas ayaa ka mid aheyd walaaluhuna sida loogu tala ayay guteen si naseexo iyo waxaa weeyaan tawaaduc ay ku dheehan tahay marka intaas ayaan kusoo gebagabayha xamladuna waxaa weeyaan sida loogu talagalay ayay u dhacday waqti loo baahnay ayay waxaa weeyaan nasoo haleeshay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa kuwaxa ku dheefsana allah naga dhigo ilaahay baa mahad iskale wax maaragtaahay noos nagu dul wareega oona imtixaama oo maaragtaahay diinkusuu u yaallaa yidhaa allihina siiye ayaa mahad iskale cid aan cidu ka koreen cidina aysan canaanahaynin waxba ma qabsato ilmuhu haddii meel laysugu keeno haddii aysan waarid lahayn wax ma qabsadaan ilaahay baan u mahad celinay ka dambana walaayada islaamka oona muraaqabayday ayaan uga mahad celihaynaa socodkeeda iyo maaragtaahay juhdiga ay nagu baxsheen annagana ilaahay waxaan ka rajayhaynaa inaan maaragtay arrimahooda iyo socodkooda iyo maaragta qulaasayntooda aan wax ku dheefno oon wax juhdiga hadda aan bixihayno aan sii bixinno oon sii labanlaabno insha allahu tacaalaa dhanka kale waalidiinta ka qaybgalay munaasabadda ayaa muujiyey dareenkooda farxadeed iyagoo sheegay inay ku qanacsan yihiin dadaalka laga wado madaarista sidoo kalena soo dhoweeyey xamlada islamarkaana sheegay inay garab istaagi doonaan horumarinta malcamadaha qur'aanka lagu barto waxaan leenahay marka munaasabadan mid qaali ah waaye agteenna ka ah waan lagu dadaalay raggii soo kormeeray oo soo arkay layaca ka jira meelaha qaybaha wanaagsan iyo qaybaha dhexdhexaadka ah iyo qaybaha liidana juhdigay bixiyeen ilaahay khayr badan ha siiyaan leenahay waxaan isku afgarnay in layaca ka jira wuxuu la egayaba laga saaro oo dhinac walbaba waxaan isku baraarujinay dhinac kasti in laga layac tiro hadday tahay xagga aqoonta qur'aanka iyo tansiixa iyo fahmiga iyo maaragtay ilmaha farbarkooda ee hadday tahay guriga hoyga ah oo laysugu imaanayo oo haddii bukuuraya ardayda iyo macallimku ay joogaan ilaahay kalaamkiisana lagu barahaayo intaba in maaragtay la dayactiro waa isu sheegnay waana soo dhoweyhaynaa kuwii ardaydoodu diin qaadaan allah nagu daraan leenahay dad ay waxbarayaan ay kasii diin qaadaan oo macallimkii macallim dhala ayagan allah ka dhigaan leenahay haddaan nahay waalidiinta aan ku garab istaagno ee mucalimiinteenna iyo maamulkeenna intaba sidii loo hormari lahay hadday tahay dhismaha dugsiga hadday tahay gogashiisa hadday tahay nadaafadiisa hadday tahay kawarqabidiisa annagoo ilaahay subxana wa tacaala u kaashahayna waxaan rajeeyaha insha allahu tacaala inaan isu kaasho doonno kunaan dadaali doonno ilahayna waxaan weydiisaynaa inuu noo fududeeyo oo noo waafajiyo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ah qorsheeyaha agaasimaha iyo mas-uulka hirgelinta xamlada muhiimka ah wuxuuna maktabku muujiyey in galhareeri keliya aysan ku ekaan doonin balse la qorsheynayo in dhammaan degmooyinka wilaayada laga hirgeliyo xamladan xamladan alcinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlihi waa mid ku salaysan in qur'aanku uu helo daryeelkii uu mudnaa dadka barayana la garab istaago iyadoo la faguraysa qaababka ay u shaqeynayaan madaarista waxbarasho ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisu waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu